gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u cidan jiray faysal cali waraabe ayaa sidaasi ka sheegay mar uu u warramayay idaacadda v o a war midma soomaaliya somaali waxaa keenay aniga kula hadlaya ree awaarana awaare markan tegi kari waaye ayaanan dhahaa soomaali shanta soomaaliya la keeno soomaali galbeed hal ku soo dartay jumhuuriyadii soomaaliya caqliga maanta odhanaya muqdishona la walaalow jijigana waddan kale ha noqoto oo etoobiya ka noqoto dee caqli maaha jabuutina waddan kale ha noqoto adna xamar isku xig dee waxaan nidhi markaa anigu waan ogolahay fikradda haddaanu soo celinna waa weliba arrinta waxaan u diraya ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo iyo iyo cumar ismaaciil cumar geeli diyaar baanu nahay in shantii soomaali isku yimaadaan shantii soomaali maanta maanta maana iskaga dhow yihiina ma jirte ha isku yimaadeen oo soddon milyan mar markaa soomaali noqonaysa geeska africa soddonkaa milyan oo calan qura leh si aan anugu ku sheekeyn jirnay aan ku heesi jirnay ee lanagu aabaabiye diyaar baanu nahay jabuuti soo maha maanta nin madaxweyne maaha halkaan maalinta anagu aanu ugu agtibsaneen soomaali weynimada ha ciyaar horoolkeeda ha ciyaar ismaacil cumar geeda ha isku keeno shantii soomaali axmed ben waxaan leenahay jigjigaan noqonaysa etoobiya laba jeer baan lagu dagaalamay si wadankaa wadanka lagu soo dar lahaa distoorkoodana wuu sheegayaa in kilarkii doonaya inuu ka bixi karo halaga qa halaga qaado hafti ha soo gale annaga markaasan ku darsamina markaasay soomaali weyn imanaysaa laakiin soomaaliya soomaaliya soomaali weyn maaha shanta xidigood ee geeska waa saas gudoomiyaha xisbiga u cidin jira faysal cali waraabe ayaa geesta kale soo qaaday hadallada inta badan qaar ka mid a salaadiinta somalilan ay kaga hadlaan arrimaha siyaasadda gaar ahaana wadahadallada somalilan iyo soomaaliya waxaad maanta somalilan soddon sano ay institutionalisis ku jirtay maantao kale inay hadlaan maheen arki maysid caaqil amba suldaan deegaankiisi ka hadlaya oo kale deegaanka iyo iskuul male wadda male biyo male dhakhtar male ka maqli maysid waxaa laga dhigtay suldaannimadii inta cumaamad la iska qaato la yidhaha suldaan hebel baa noqonay aan xilkiisa qaadi kareen inuu ka dhigto platform uu siyaasad iyo qabyaalada kale saaraysa uu ku sameeyo marka waxaa weeye anugu marka waan soo sheegay markaan ordinay shac in laga soo saaro ha ku eekaadeen caaqilka iyo suldaanku eekaadeen arinta reerahooda iyo reeraha kale udhexeeya deeyooyinka iyo magaha iyo cilafin maxbay ka qabteen xakamay qaban intaas socotay waa shaqada salaadiinteed waxaa ku leeyahay wadahadalka somaliya soomaaliya maxaa khuseeya institutions baa jira madaxweynea jira executive baa jira
lagu soo daralagu soo dari maayo maqabaal isdilaa maayo waa waa dawlad baan la dagaalanay dawlad way baaburtay two thousand twelvekii tii baan la bilaabnay labadii intitaa wada hadlaya laakiin xaggee ka soo gelaya marka waa inu dadku dariiqooda kala qaataanba wey ugu dambayn gudoomiyaha xisbiga ucid ayaa ugu baaqay fariin gaarana u diray dadweynaha somalilan taasi oo la xidhiidhay ka digtoonaanta iyo feejignaanta xanuunka coronavirus ee dunida faraha ba'an ku haya wanugu celina dadkan wata wadhaga adagyihin soomaalidu gebigeeduba waad arkaysaa ingiriiska maqaxi bay fadhiyaan oo loo taaganaya imaaradka maaradta qaar bay ugu qosoxeen imaarad waan soo masaafurina soomaalida amarkii bay qaadan waayeen marka waxa weeye waxaan dadku la talinayna qof kastoo naftaada ilaahda wadiga arka imka aniga kii afgaan sitaa kii ciima sitaa xafiiska ha ii soo gelinaan saddex qof wax ka badan ha ii soo gelinaan ku yidhi waxaa la yidhi difaaca u weyn waxa weeye qof dib naftiisa difaaca oo isolation garaa oo la kala fogaada inaga tabartiin waa ogtihin marka waxaan leenahay idaacadaha lagu kordhiyo sifa society culamadiinka asxaabta waa inaan dadkan wacyigelinaa oon gaarsiinaa wax
khadar maxamed cakule v o a hargeysa